bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعd qala اllah tacaalى wma kana lmؤmini an yqtla mؤmina إla khaطأa waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الnisaa waxaan ku dhex jirnay aayaddii sagaashan iyo labaad ee suuradda ka mid ah alla wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin mu'min uma ahaanin oo uma habboona an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min kale inuu dilo uma habboona ilaa khata'an laakiin yaqtuluhu waa dilayaa khata'an buu ku dilayaa gaf ahaan kama ahaan unbuu ku dilaa waay uma habboona inuu mu'min mu'min dilo laakiin kama ayuu ku dilaa oo inuu markaa kas u dilo maba u habboonaba iyada oo sidaana marka aayadda dambaa ka hadli doonto uma habboona macnaheeduna waxay tahay waa xaaraanay ka tahay ayb oo inuu markaa yacni kas uu u dilo xaaraanay ka tahay ilaa khata'an istinaha ku jirana waa munqadic laakiin yaqtuluhu uu dilayaa khata'an kama ayuu u dilayaa khata-ana waxaan ku sheegnay inuu yahay aaladdii wax dilaysay ayuu isticmaalay ficilna waa laga helay laakiin qasad oo tacyiin ah lagama helin hebel yacni ninkaa hebel ah ku dhufo ma uunan islahayn ficil waa sameeyey wax waa riday waa tuuray isagoo meel kale u wado ayuu qofkaa meesha ka soo baxay uun uga dhacay dilka noocaas ku dhaco ayaa waxaa la yidhaha khata ficilaa jiro waxaa jiro aalad wax disho ayaa la isticmaalay laakiin maxaa maqan qasad iyo tacyiina maqan qof mucayana ula ma uunan qasdin qofkan la dilay ee wax uga dhaceen ma uunan ula qasdin ayb kaa marka mid u dhow ayaa jiro oo shibhu camdi la yidhaahdo shibhu camdiguna waxa uu yahay aalad aan wax dilin ayuu isticmaalay ficil iyo qasadna waa laga helay ficiluu sameeyey qasadkiina qofkaana waa ula qasday inuu wax gaarsiiyo laakiin aaladda uu isticmaalay ayaan haaliban wax dilin maa kaana xadiidku wuxuu leeyahay yacni maa kaana min min sawqin aw casan karbaash iyo ul iyo yar iyo ayuu ku dhuftay ul yar iyo karbaash iyo ayuu intuu ku dhuftay ayaa tiisii gashay waa uga tagtay oo waa dhintay shibhu camdi waayo kaasna dhinacna kaskuu ka shabahaa dhinacna wuxuu ka shabahaa khada waa shibhu camdi baa la yihaha camdi maxdiyana maaha laakiin waa u egyahay nooca saddexaad ee dilku uu ku dhaco waa camdun maxdun waa kas maxdi ah kas goormaa la dhihi karaa aalad wax dishoo isticmaalay ama mid dadka ka dhexbaxda ha noqoto toorey iyo xabad iyo ama mid culayskeeda wax ku disho sida budka iyo waxyaabaha lamidkaa usha weyn inuu madaxa uga dhuftoo kale ama dhagax iyo wax culayskiis wax ku dilo inuu markaa yacnii ulawaku isticmaalay qasadna waa jiraayo qofkaasbaba uu ula qasday ficilkii oo wax dilidda ahaana waa la yimid saddexdaa markuu isku darana camdi ayaa la yidhaahdaa dilku marka saddexdaabuu u qeybsamaa camdiga qisaas baa ka waajibto haddii takaafu la helo labada qof ee laysu qisaasayo hadday isu dhigmaan gaal iyo muslin aynan kala noqonin xor iyo addoon aynan kala noqonin wiil iyo waalidkiis aynan kala noqonin waxyaabihii shuruudii qisaasta lagu yaqaanay haddii la helo qisaasaa waajibaysa ama yacni qoorgoyn qofka in markaa la dilo oo loo dilo qofka uu dilay labada kale ee cam yacni shibhu camdiga iyo khata-ana kama ah iyo midkaa shibhu camdiga labadoodu qisaas kama waajibto waxaa ka waajibaa waa diyo diyadooduna waa kala duwan tahay oo diyatu shibhi lcamdi shibhu camdiga diyadiisu waa diya muqallado waay diyo la adkeeyey waayo oo saddex qeyb ayaa loo qaybinayaa afartan halaad oo riman iyo soddon yacni markaa afargal ah iyo soddon shangal ah yaa loo qaybinaa diyo adag marka yaa laga rabaa caaqiladaa laga rabaa dhinacaas waa ka fududahay ninkii falka geystay lagama raba ee waxaa laga rabaa qaraabadiisa midaanina usuusha caadiga waa khilaafsan tahayoo asalku ficil qofka uu geysto asaga in loo qabtay ahayd laakiin maanta ehelkiisii ayaa waajib la saarayoo wax bixinayo waana min baabi nusra dadka qaraabanimadooda iyo isu hiilintooda iyo maxay tari haddaynan taasoo kale aynan isaga kala qeyb qaadanin sharcigu meeshaas uu fiiriyey marka saddex saddex sano ayaana la sugayaa sanad thuluth ay bixinayaan sanad kale sanad saddexdaa sanaa laga sugaa shibhu camdigii marka waa kaasaa dhinacna waa ka adag tahay diyada nooceeda adag dhinacna waa ka fududdahay oo waqtiga la suganaayo iyo cidda ay ku waajibayso iyo xoogaa waa ka yar fududdahay diyatul khata'a midda yacnii qofka kas wax u dilo haddii diyo lagu raalli noqdana waa sidaas oo kale tan aan sheegay saddexdaa qeyb waay laakiin waxay uga duwan tahay qaatilkaa laga rabaa markaas caaqilada wax kas lagu galay dembi kas lagu galay caaqilada ma xambaarayso waajibna kuma aha hadduu toobad keeno waa ka qaadi kartaayo waa ka bixi karaan ilaa nin daynaysan waaye waa laakiin inuu towbad keeno dariiqa hadduu taagan yahay oo maalin walba uu nin dilaayo kas u dilaayo laga bixiyo oo haddana berri ou ku noqdo laga bixiyo adaa dembiga dadkaa la dilaayo wax ku yeelanayo caaqilada kaasoo kale inay wax ka bixiyaan ma aha ha la disho inay yidhaahdaan haddaad dilanaysaan idinka idiin taallaa waayo waxaad ka shaqaynaysaa dadku inay la-adaan maalin walba markaas laakiin hadduu towbad keenay kasba waxaa ku dilee waa bannaan tahay in laga bixiyo diyatul khata'a diyada kama ah iyadana waxay tahay waa boqol halaad laakiin saddex dhinac ayaa laga fudeydiyey oo iyadu mukhamaso waayo bil itifaaq shan ayaa loo qaybinaa shan qaybood labaatan yacnii nirig marka sanadkii labaad gashay labaatan nirig oo sanadkii saddexaad gashay labaatan qurbac oo sanadkii saddexaad galeen labaatan halaad oo sanad afaraad galay iyo labaatan sanad shanaad galay waa boqolkaas waay marka asalna diyada geela ayaa u ah cinda madhabi shaafici alimaamu shaafici madhabtiisa diyada geela asal u ah haddii geela la waayo isagaa la qiimeynaa oo loo bedelayaa lacag oo suuqa inta la tago ayaa la qiimeynaa geel aan aadna qaali u ahayn raqiisna aan ahayn yaa laga qiyaasa meel dhexa ah waxaa laga rabaa caaqilada boqolkaas halaad qaraabada waana saddex sano ayaana loo sugayaa intaas marka waa diyooyinka rag marka uu yahay bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdaan haddaysan dadku geeley ahayn diyada marka waxay noqonaysaa kun diinaar dahab ayaa loo bedelayaa waana kun diinaar kun diinaar marka la yidhaha marka waa afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahaba waay waa afar kiilo oo dahaba iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahaba waa marka yacni kun diinaar laga qiimeeyo kun diinaar wasnigiisu afar kun laba boqol iyo konton garaam waaye waa afar kiilo leanna afarta kun waa afar kiilo waay iyo laba boqol iyo konton garaam yay noqonaysaa waa haddii marka ay qofka uu muslim rag uu yahay hadday qof dumara tahay arrintuna ay diyo tahay konton halaad weeyaan biitifaaqi alculamaa iyagoo aynan culimmadu isku khilaafinba waa konton halaad kontonkaas marka shaaricu wuxuu ka fiirinayaa dhaqaalaha iyo qoyskii nin ka baxo ninku mas-uuliyaadka dhaqaalaha dhan sharcigu ninkou ku waajib yeelay naagta iyada laguma waajib yeelin marka maadaama diyadu ay dhaqaalo un ayno ay tahay xigmaddu marka waxay keenaysaa in sidaas loo kala yeelo ee laakiin ma laga hadlaayo naftan ayaa naftan ka liidato arrintu maaha inaysan saas ahaynna waxaa ku tusaayo haddii nin ou naag kas u dilo waa loo qisaasaa markay qisaasta joogto yuqtalu rajulu bilmar'ati marka arrintu waa la kala qiimo badan yahay naf ahaantaa lagu kala fiican yahay ma aha maahan meesha sida ay cilmaaniyiintu iyo malaaxidadu halka ay la aadayaan maaha waxaa kaloo iyadana gaalka diyadiisu hadduu ahlu kitaab uu yahay waa thuluthu diyati lmuslim cinda bacdi asaxaaba qofka muslimka diyadiisa saddex marka loo qeybiyo qeyb haddii bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin maya waa nus marnaba ma dhamma qof muslim ah waayo iyadu de waxaa weeyaan kafaa'ada iyo naqsiga ayaa nuqsaanta u keenay gaalku waa nu naqsi baa ku jira oo kufrigu waa naqsi midka naqsi aada u weyn waay haddaba wathani uu yahay oo kitaabi ounan ahaynna waxay noqonaysaa markaasi khumusu diyati lmuslim khumusu diyati lmuslimna marka waa labaatan halaad ayaa la siinaa wathani haddii uu yahay oo diyadiisu ay noqonaysaa haddii ay arrintu tahay marka cunug uurku jir ah cunug uurka ku jiro diyadiisuna waa guratu cabdin ayuu nebigu xukumay sala allahu calayhi wasalam haddii naagta iyadoo uur le ilmaha laga soo tuuro oo inta nabar lagu dhufto ama inta daawo qalada la siiyo oo si qaldan marka loo maamulo ama qofaan dhakhtar ahayn intuu wax siiyo oo uu yidhaah waxaanan kuu qoray dhakhtarnimadiisuna aynan soo bixin man tadababa walam yuclam lahu tibun fa huwa daaminun waay qofkii dhakhtar iska dhigo oo aan lagu aqoonin waxaa xirfaddaas waa damaanayaa wixii uu halleeyo wuxuuna ku damaanayaa markaasi addoon addoon hadda ma jiro waxaa lagu qiyaasay marka culimmadu ay ku qiyaasaan cushru diyati ummihi hooyadiis diyadeeda marka toban loo qeybiyo meel marka waa shan halaad hadduu xor yahay muslim yahay hooyadu waa konton konton toban haddii aada u qeybiso waa shan halaad waay cunugu haddii uu soo baxo isagoo naf ku jirto oo jinaayadaas darteed uu u dhintana diyo kaamilo ah bay isku beddelaysaay oo hadduu wiil ahaana boqol gabar hadday ahaydna konton sidaas waaye marka diyooyinka nafta marka laga hadlayo maa duuna nafsina iyaduna marka yacni aad baa marka ay warkeeda u u badan yahay oo diyada lafteeda haddayna naf gaarsiisnayn saddexdan qeybaa loo qaybinayaa jinaayada noocyadeeda waxayna noqonaysaa markaas xubnaha jirka labada ku ah oo haddii labadoodaba marka la baabi-iyo diyo kaamila ay tahay middood waa nisfu diya labada indhood labada dhagood labada lugood labada gacmood wahaakada carabku waa diyo kaamila isaga haddii carabka wax la gaarsiiyo oo xuruufaha qaar ay tagaan masaa-ishaas dhan furuucda fiqhiga ayaa iskale halkan baabkeedu maahan laakiin qofkuun inuu ogaado unbaa iska muhim ah waxaa kaloo diyadu ay gashaa marka manaafic la baabi-iyo ishii waa taagan tahay laakiin araggiibaa ayaa baaba-ay daawoya waxbuu ku shubay indhihii waxbuu uga shubay ma yaqaano ishii baa tagtay ishii waa muuqataa waa furan tahay madowgii caddaankii waa leedahay meeshii lagama fujinin laakiin manfacadii aragga waa diyo kaamila haddii labada indhood dam ou siiyo waa diyo kaamila wahaakadaa marka waxyaabo badanoo marka iyada halkaasna waa jiraan marka alla alla wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin mu'min uma ahaanin an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min inuu dilo ilaa khaطa'an laakin yaqtuluhu waa dilayaa khaطa'an buu ku dilayaa gaf kama buu ku dilayaa waman qofkii qatala dilo mu'minan mu'min khaطa'an kama iyo ama gaf ku dilo facalayhi korkiisa taxriiru raqabatin luqun xoraynteed ayaa dushiisa ah raqabada oo mu'minatin mu'minad ah addoon mu'min ah ayuu xoraynayaa markaas taas marka waa kafaara la yidhaahdaa waa xaqullaahi xaqi ilaahay iyo wadiyatun diyo ayaa korkiisa ah diyada oo musallamatun la dhiibaayo ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka ah loo dhiibayo ilaa an yasadaquu ilaa an yatasadaquu inay sadaqaysanayaan maahane oo ay cafinayaan kulligeedna waa cafi karaan qeybna waa cafin karaan laakiin cafintu haddii ilmo yaryar ay ku jiraan waxa dhiigga dhexlaayo ile diyadu waa la dhexlaaye dadka dhexlaaya hadday ilmo yaryar ku jiraan ilmaha yaryar qeybtooda lama cafi karo dadka waaweyn unbaa waxooda cafis iyo waxaa gelin karo ayb waa haddii qofka la dilay ou mu'min yahay dadkiisuna mu'miniin ay yihiin ninkaasi marka addoon buu xoreynayaa waa kafaaro waxaa kaloo laga rabaa diyo inuu bixiyo qisaas laguma laha ilaa khata iyo kama buu wax ku dilaye diyadaana marka yaa la siinayaa musallamatun ilaa ahlihi ehelkii meydkaa la siinayaa dhaxalkoodaana lagu salayna ay ku salaysan tahay hadday naag ahayd waxaa la dilay ninkeeda xataa waa dhaxla la dhihi maayo qabiil kale waaye iyo tol kalow ka dhashay iyo waxba laga siin maayo wixiisuu ka dhaxlaa intuu ku leeyahay odayaalna diyadu marka ma lahano tolna male qabiilna male diyada dadkii la yacni ninka laga dilay ayaa lagu sallimaa dayib marka inay yidhaahdaan ka waran caaqilada marka laga bixinayana annagaa nala saaray marka la qaadanayana dadkiisaa lagu gaar yeelay maxay tahay haddii la yidhaahdo waxaa la leeyahay adiga laftaada haddii sidaas kugu dhacdo saasaa lagu samayna wax maahan adiga kaligaa ku dhib qabta maaha odayaalku ayagu hadday rabaan inay barnaamijkaas wax ku helaan waxay samayn karaan waa shaqaynaynaa bay leeyihiin diyadii baan raadinaynaa markaasi ujro ayay qaadanayaan oo shaqadooda u dhiganto qadra camaalatihim ujradaasna marka waxaana laga rabaa diyadoo dhammaystiran inay keenaan dadkii bay u dhiibayaan dadkii marka ujray ka reebanayaan intaas marka waxay leeyihiin waa inta lagu shaqeeyo ama maalinaa loogu qiyaasayaa ama inta ay shaqadoodu hadba leeg tahay adu waa un marka nin ajiira waayo ajiirkuna waa bil maslaxa inuu ku shaqeeyo qofka ou qofka isaga oo u shaqeynaya maslaxadiisa waa inuu ku shaqeeyo lama rabo inuu bac madoow oo yar soo qaado lama rabo wuxuu soo qaadayaa sida u fiican dadka oo u shaqeynaya haddii kale faraha ka qaad ha ku naartagin maalkaas ha cunin bal waxay soo gelaysaa aklu amwaali lyataama waayo diyada qaar agoonaaba iska leh waa la iska daldalayaa un waa halis marka arrintaas marka de waxyaabaha dhibka badan noogu wacanayba ka mid tahay oo bulsho ahaan dhibaatada aysan nooga haraynin meeshaas marka qeyb ayaa lagu xusay fa in kaana haddii uu ahaado ninkii maqtuulka ahaa ee la dilay fa in kaana haddii uu ahaado almaqtuulu kan la dilay min qowmin qolo xaggeed hadduu ka ahaado qolada oo caduwin cadow ah lakum idinka idiin cadow ah hadduu ka ahaado uu ka dhasho walxaal huwa isaguna mu'minun mu'min uu yahay fa calayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin addoon xuraynteed luqun xuraynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah bis diyadii aaway ma jirta meeshaan diyo ninkaani marka laba tafsiir baa meeshan ku jira laba macnaa fuqahadu ay ku kala tageen waa nin mu'min ah isaga waa muslim laakiin dadkiisa waa gaalo gaalo ha ahaadeena weliba cadow waayo oo dagaal ay muslimiinta kula jiraan dadkii muslimiinta ahaa baa ku qaldamay oo kama u dilay ninkaas tolkiisna waa muslimiin say ku dhici kartaa laba si waxay ku dhici kartaa ninkani waa muslim dadkiisa ku dhex jiro ma soo hijroonin hijradiibuu ka tegey tolkiis oo gaalo ah buu isaga dhex noolaa dagaal baa dhacay waa lagu qaldamay isagoo aan muslim loo malayneynin baa yacni qof muslima xabad uga dhacday ama waaba la dilay ninkaasi marka diyo ma yeelanaye kafaaro unbuu la imaanayaa wuxuu xoreynayaa addoon hadduu waayana laba bilood oo isku xigto sida imaan doonto waayo dad diyo la siiyaa maba jiraanba sababta marka qoomkiisa aan diyada loo siinaynin maxay tahay abuu xaniifa iyo imaamu maalig ayaga waxay leeyihiin diyada laba wej ayay ku dhacday laba wej laba sababood baa diyada loo tuuray sababka koowaad waxay tahay likowni awliyaa'ihi kufaaran xarb yacni xarbiyiin dadka isaga weligiisa oo diyadan qaada lahay inay gaalo weliba muslimka la dagaashan inay yihiin fayataqawowna bidiyati haddii boqol halaad qaata la yidhaaha ama kun dinaar farta laga geliyo waa isku hubeynayaan haddana muslimka unbay ku dhibayaan dhaqaalahaas marka waa laga celiyey marka waayo haddii iyaga la siiyo muslimkay kula dagaalamayaan soo maha ilaa waa xarbi ayb sababka labaad waxa uu yahay isaga xurmadiisaa naaqis noqotay muslin ha ahaado laakiin inuu ardulxarbi ku dhex noolaado ounan soo hijroonin naqsi bay u keentay nacam walidaalika diya la-aan uu soo baxay waata ilaahay uu leeyahay marka maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu ilaa ay ka hijroodaan walaayadii yani wax walaayaha idinkuma laha wain istansaruukum fi اddiini facalaykum الnasru ilaa calىa qowmin baynakum wa baynahum mihaaq hijradu marka xurmadii ay sii lahayd ayaa ninkan yacni laga waayey ayb maadaama marka hijradii aanu soo hijroonin xurmadiisii baa wax yar qaliilay noqotay falaa diyata lahu labadaas ayay ku cileeyeen xanafiyada iyo maalikiyada daa'ifa min alculamaana waxay dhaheen diyada waxa riday waxay tahay nimanka isaga owliyadiisa oo dad dadka ugu dhow oo dhaxalkiisa yeelan lahaa ayaynanba isku dhaxalba ahaynba ilaa gaalay muslin ay kala noqdeen waana gaalo weliba xarbiyiina maadaama ay xarbiyiin ay yihiin muslinkay ku ayay u ayay u kaalmaysanayaan dhaqaalahaas diyada waxa loo riday waxay tahay owliyadiisa dadka dad ugu dhow baa xarbiyiin noqday sababkii qolo laba qoladii hore laba sabab ay sheegeen sababka koowaad ayay kuwan ku gaabsadeen bis ee wax hadda ninkaani naqsiga galayda iyo ma jirtee waxay leeyihiin iyaga marka sababku waa intaas bis calaa haa ulaahi markaan waxaa isku mid noqonaya u fiirsada marka laba mas'ale baadana meesha waa ka soo baxee ninku haddii uu ku dhintay ardulxarbi uu ku dhintay dadkiisuna ay gaalo yihiin asaguna uu muslim ahaa diye ma laha waa la gartay haddii ka waran marka uu ku dhintay ardulmuslimiin ninkan waaba soo hijrooday wuxuu yimid dhulkii muslimiinta dad qof muslima kama u dilayo waa lagu qaldamay markaasuu kama u dilay qof muslima diyadiisii ninkaas yaa la siinaa dadkiisiina waa wada xarbiyiin dadkiisii waa gaalo xarbi muslimka kula jirto laakiin isaga hadda laguma dilin ardulxarbi ardulislaamaa lagu dilay diyadiisu maxay noqone qoladan dambe waxay leeyihiin iyagu diye maba lahan diye la bixinayo ma jirto sababtoo ah dadkii la sii lahaay ayaa gaalo xarbiyiina noqday wax diyaa ninkan ma laha ama marka waxaa isku mida kuwaan agtooda waana sida alimaamu shaafici qabee inuu ku dhinto ardulxarbi iyo inuu ku dhinto ardulislaam xagga diyada waa isku mid waayo cillada aan loo siinaynin dadkiisaa xarbiyiin ah waayo bis cillada ku saabsan hijrada meeshaan ma camal siinayaan iyaga qoladii hore laakiin oo labada cillo meesha keentay waxay leeyihiin haddii uu ku dhinto ardulislaam say noqonay xaaladdu marka hadduu ardulislaam ku dhinto ilaa iyaga laba cilaa diyada loo diiday bay leeyihiin oo isku jirto dadkiisaa gaalo ah xarbiyiina iyo isagii ayaa naqsi galay oon soo hijroonin naqsigii markaan ma yaallo ninkan waa soo hijrooday oo ardulislaam uu ku nool yahay diyo waa laga bixinayay leeyihiin marka qoladaas abu xanafiyada iyo maalikiyada diyadiisa marka la bixiyo yaa la siinaa laakiin gaaladii isaga dadkiisa ahaa la siin maayo baytulmaalka bangiga caamkaa lagu ridaa masaalixdaas muslimiinta lg ayaa lagu sameynaa yacni marka waxay leeyihiin diyadiisa baytulmaalka ayaa dhexlaaya ayb meeshaas marka wararkaas badan ayaa mas'aladan ku jiro laakiin alimaamu shaafici isaga sida uu ku tegay diya inuuna lahayn fain kaana haddii uu ahaado huwa maqtuulka midka la dilay min qowmin qolo xaggood hadduu ka ahaado qolada oo caduwin cadow lakum idinka idiin ah cadow walxaal huwa isaguna mu'minun mu'min uu yahay facalaa qaatilihi midka dilay dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoreynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah wain kaana haddii uu ahaado maqtuulku kii la dilay min qowmin qolo xaggood hadduu ka ahaado qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun ballan ay ka dhexayso heshiis facalaa qaatilihi yani ama facalaa caaqilati qaatilihi kan dilay isaga caaqiladiisa waxaa dushooda ah diyatun diyo ayaa korkooda ah diyada oo musallamatun la dhiibaayo ilaa ahlihi ehelkiisii la siinaayo ayb iyo wa taxriiru raqabatin luqun xoreynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah qoladanna waa kii saddexaad waay laba waa ka soo warranay kii hore muxuu ahaa waa mu'min dadkiisu waa mu'miniin kii labaad muxuu ahaa isagu waa mu'min dadkiisu waa cadow midkaanina waa maxay waa qof isagu markaa yacnii waxaa la dilay wuxuu noqon karaa mid kan saddexaad muslimna waa noqon karaa gaalna waa noqon karaa kan saddexaad hadda oo hadduu muslim yahayoo si kama ah loo dilay tolkiisna heshiisaa muslimka ayaga ka dhexeeyo da xarbiyiin ma aha diyadiisa waa la siinaa qoladaas marka leanna ma ugu xoogeysanayaan markaan ilaa muslim dagaal kulama jiraan maogtahay ama mu'min maba ahane waaba gaal qaladaana loo dilay ilaa heshiisa isagii muslimiinta qoladiisa iyo mu'miniinta heshiis ka dhexeeyey isagiioo gaal abaa kama lagu dilay diyow yeelana diyadaasi marka waa soo faahfaahinay hadduu kitaab yahayna waa thuluth cinda shaafici cinda gayrihi waa nis hadduu wathani yahayna waa khumusu diyati lmuslim waa ka waa ka soo hadalnay diyadaas marka waxaa gacanta loo gelinaa dadkiisii dadkiisii markan waa gaalo la dhihi maayo way gaalo waayihiin laakiin miithaaq iyo ballanaa ka dhexaysa iyaga iyo muslimiinta axkaamtu marka waxay ku socotaa hab marka ilaa yacni xigmad ku dhisan oo cadaalad ku dhisanoo sidii la rabo lama yeeli karo gaalkan wuxuu rabaa ha ahaado waxba nagama gelin ma la dhahayan ayagaba saasay qole hiblaayo saasay muslimka u gashay maxaa anaga naga galay iyo waxaasoo dhan ma qaabkaas maya adiga mu'minaa tahay sharcigaa ku xadeeynayo wixii sharciga inta mar hadduu ku yidhaahna waa inaad marto halkan mar haddii lagu yidhaahdana waa maraysaa qof oo iska khiyaarkiis ku socdo ciddou rabana dilaayo ciddou rabana maalka ka dhacaayo qiilna raadsanayo diinta ka dhex raadsanayo shaqadaas shaqo fiican maaha qolada saddexaad marka kuwaan waay wa in kaana haddii uu yahay kan la dilay min qowmin qolaha xaggood hadduu ka ahaado ka dhashay qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun ballan adag ay taallo oo heshiis fadiyatun diya ayaa marka waajibaysa oo yani diyada oo musallamatun la dhiibaayo ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka a loo dhiibaayo hadduu muslim yahayna dee muslim diyadiisu waa la yaqaanaa hadduu gaal yahayna gaal diyadii waa la yaqaanaa waana la siinaa dadkaas gaalaba ha ahaadaan waayo hadda xarbi ma aha eeka dagaal kusoo qaadi maayaan iyo wa taxriiru raqabatin luqun xoreynteed muuminatin oo mu'minada tan waa kafaaradii marka faman qofkii lam yejid aan hel aan helin raqabadaasi fa siyaamu shahrayni laba bilood fa caleyhi korkiisa siyaamu shahrayni laba bilood soonkood ayaa ahaaday labada bil oo mutataabicayni israac raacsan meeshaa marka kafaarada yaa laga rabaa caaqilo miyaa laga raboonaa kafaarada maya caaqiladu diyada bisay xambaaraysaa kafaaro ninka qaatilka a qaadanayo hadduu maal leeyahayn hadda addoon uu iska xoreynaya hadduunan helaynin addoonna laba bilood isku xigtuu soomaa kafaaradaani marka camdi kii u dilay iyo kii shibhu camdi u dilay iyo kii khata u dilay kulli waa ku laazimay waayo haddii khata-a kii u dilay kafaaro la lagu laazimiyey min baabi owlaa waxaa ah ninkii kas wax u dilay saasuu alimaamu shaafici uu yidhi tataabuca labada biloodna waa shardi towbatan towbad yani ilaahay yani uu kaga yani towbatan min allaahi taaba allaahu calayhi ama yatuubu allaahu calayhi ilaahay waa ka towbad aqbalayaa waa kusoo noqonayaa naxariis iyo dembi dhaaf buu ugu soo noqonayaa towbatan soo noqosho towbada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan xakiiman oo falsan oo axkaamtan cilmi iyo xikmad ayay ku dhisan tahay ayb halkaas marka wixii kama ku saabsan yaa looga hadlay khata-a camdigana waa kan aayadda soo socota waay shiibu camdigii aaway sunnadaa ka hadashay sunnada nebiga sal l l slam diyadii aaway qadarkeeda sharcigu waa duuduubay fidiyatun musallamatun meeqay dhan tahay qur-aanka ma sheegin sharciga cafan waxaan ka wadaa qur-aankii waa duuduubay ma tafsiilinin sunnadaa tafsiilisa marka marka aada arkaysa marka bayaanka sunnada inaan laga maarmeynin marnaba diya hadda adu waa kaas meel luqaad waa mujmal sunnadii baa lagu caddeeyey marka ayb wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha waman qofkii yaqtul dilo mu'minan mu'min qofkii dilo mutacamidan xaal uu yahay mid uqasdaayo isagoo u qasdaayo mutacamidan goormuu noqonayaa qofkii ficilkiiu sameeyey wax wax dilo isticmaalay waa u qasday bitacyiin qofkaas ula qasday fajazaauhu kaas abaalmarkiisa jahannamu jahannamo waaye khaalidan xaal uu yahay midkii waarayo fiihaa jahannamo dhexdeeda ku waarayo waqadiba allaahu alla waa carooday caleyhi korkiisa waa u carooday walacana wou lacnaday allehu mankaasi kaasi ilaahay waa lacnaday naxariistiisii buu ka dheereeyey wa acadda wuxuu u diyaariyey lahu isaga cadaaban buu u diyaariyey cadaab cadaabka oo cadiiman weynin badan buu ilaahay u diyaariyey aayaddan iyadana qatliga camdiga ah waay qof muslima haddii kas uu u dilo qof muslim yacni qof qofku hadduu qof muslima kas u dilo abaalmarintiisu marka waa tanaa waman qofkii yaqtul dilo mu'minan mu'min qofkii dilo mutacamidan kas u dilo fajazaa'uhu marka qisaasta suuratulbaqaraan kusoo marnay isaga qisaasaa lagu yeelana waxaa lagu yeelanaa kafa iyo kafaa yani qisaas hadday dhacdo kafaara ma jirto ila yaa ama yacni waxaan ujeedaa tarikadiisa iyo in laga bixiyo haddii addoon la xoreynayo laakiin haddaan addoon la haynin yaa soomayo maleh qisaas marka haddii diyo iyo wax lamida la qaatana diyada isagaa laga rabaa waana yacni sidaan soo sheegnay diyo muqallado ah waa xaalla markaasuu dhiibayaa laba bilood oo isku xigtana waa soomaa kanna marka abaalmarintiisi aakhira laga halkan looga hadlaan fajaza waman qofkii yaqtul dilo mu'minan mu'min qofkii dilo mutacamidan xaalou yahay isagoo u qasdaayo dilkiisa kas fajazaa'uhu abaalmarintiisu jahannamu waaye khaalidan xaal uu yahay midkii waaraya fiiha jahannamo dhexdeeda ku waarayo waaritaankan baa marka tafs yacni ahlu cilmigu isku khilaafeen sidee waaye macnihiisa ibnu cabaas isaga waxaa laga hayaa aada agtiisa mashhuur uga ah wuxuu dhihi jiray aayaddan ayaa ka dambeyso aayatulfurqaan aayatulfurqaan waa aayadda alla uu leeyahay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaabu yudaacaf lahu lcadaabu yowma alqiyaamati wayaklud fiihi muhana ilaa man taaba waaamana ilaa man taaba waaamana wacamila camalan saalixa marka ilaa man taaba waa laga soo reebay soo ma aragtid dilna waa la sheegay walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq aayaddaas towbaa ka muuqato aayaddanna maxaa ka muuqdo inuu naartii ku waarayo taasna in laga cafinayo labada aayadood marka ibnu cabaas laba tafsiirba waa laga hayaayo inuu leeyahay aayaddaas waa makiyu yidhi midaanina waa madaniya tanaa dembeysay buu yidhi hadday middaa dambey middaan ay dembeysay marka alcamalu calaa haada marka nin marka qof mu'mina kas u dilay towba ma leh sidaas u dhihi jiray waxaa kaloo laga hayaa inuu yidhi aayatulfurqaan waa qofka isagoo gaal ah markuu waxaas sameeyo gaal buu ahaa qof muslim uu dilay fii xaali kufrihi waa zinaystay fii xaali kufrihi waa towbad keene waa soo islaamay alislaamu yajubu maa qablahu kaasay ka warramay buu yidhi aayaddaas ama alrajulu idaa carafa alfaraa'ida ninku hadduu muslim yahay waxa waajibka ku ah waxa xaaraanta ku ah ou garto maya buu dhihi jiray waa tan aayaddiisa isaga kaas meeshaas marka ciriiri adagaa ku jira mar kalena ibnu cabaas waxaa laga wariyey nin baa u yimid markaasuu yidhi hal liqaatili muslimin towba qof muslima qofkii dila towba ma leeyahay maya buu yidhi ibnu cabaas mid kalea u yimid markaasuu yidhi towba ma leeyahay haa buu yidhi nacam ee waxaa la yidhi waa leeyahay iyo ma lahan see ahaan waay nacam markaasuu wuxuu yidhi midkan hore qariinadiisa waxaa ka muuqata buu yidhi hadda hadda ka hor inuunan wax diline inuu wax dilo inuu rabo oo weydiinayo hadhow towba ma yeelana markaa mayaan eri buu yidhi midkaanina nin qoomameynayo shallaysan oo dembigii ku dhacay oo hadda ka xun inuu yahay baan arkaayo yidhi midkaasi marka dee naxariista ilaahay inaan ka quusiya ma rabo yidhi ma leeyahay ha ha buu yidhi madaariju saalink saalikiinka alimaam ibnu lqayim waa dhiraan dhiriyey mas'aladan marka siduu u waday marka wuxuu tilmaamay qofka haddii qof mu'mina kas u dilo saddex xaqaa ku tacalluqayso xaqullaahi xaqulmaqtuul iyo xaqu awliyaa'i saddex soo maaha ilaahay xaqiisa kan uu dilayna xaqiisa waa ku tacalluqa waayo dhibaatou dhadhansiiyey xabaduu madaxa uga dhuftay calooshuu uga dhuftay yacni waa raftay waa xanuujiyey adduunyadii buu marka ruuxii sabab ugu noqday inuu kaga tago maqtuulkii xuquuqou yeelana owliyada dadka uu reebayo ilmaha agoonta ah waalidka iska daci taagta daranoo masruufo naagta markaa yacni nin la-aanta noqonayso xuquuqay leeyihiin iyaguna soo maaha saddex xaq waayo marka meeshaas na wuxuu leeyahay xaqullaahi musaamaxa waa waa u badan yahay ilaahay waxba kuma falaayo qofkan ciqaabkiisa xaqa awliyaa ulmaqtuulna dadka ka haray gadaal yacni ninkaa uu ka tegayna waa laga yaabaa iyagu qisaasta iyo diyada iyo xoogaa inay iskaga raalli noqdaan kolley ninka waaba idinka tegay si uun inay ku raalli noqdaan laakiin wuxuu yidhi xaqulmaqtuul baan la ogeyn ninkaa maqtuulkaa waa tegey waa dhintay lama oga wuxuu noqon doono xaqiisiina qiyaamaha ayuu imaana waayo axaadiidta nabiga sal lla l slam waxay tilmaantay maqtuulku yajiiu lmaqtuulu yowma alqiyaamati biqaatilihi kii la dilay ninkii dilay buu la imaanayaa maalinta qiyaamaha wa awdaajuhu tashqub iyadoo halbowlayaalkiisu uu dhiigga ka daadanayo markaasuu leeyahay rabbi lima qatalanii ilaahu weydii wuxuu ii dilay kan yaa og marka meeshaas in laysku cafinayo yaa yaqaan maqtuulka ninkan la dilay ee sidaa xaqiisa u raadsanayo oo maxkamad ilaahay horteedana ka raadsanayo lama oga inuu aqbali doono inuunan aqbali doonin walidaalika waa ka aamusay marka ibnulqayim masaladaa sideedaasuu u dhaafay dabcan axaadiidta marka la fiiriyo axaadiid badanoo laga fahmayaa jirto inuu towba towbadu ay waxtarayso ninkii boqolka qof dilay waa tii laga towbad aqbalay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahayna qofkan qalbigiisu waa geli karaa inuu qofkan iska dhaafo ayb qisaasta marka wax ma taray iyada culimmadu waxay leeyihin qisaasta waxay waxu taraysaa dadka adduunyada ku haray oo ninkan uu ka tegay laakiin ninkii dhintay qisaasta waxba uma anfacaysa isaga waayo isaga dhimayba adduunyadu waaba ka tegayba waxba uma taraysa qisaastii waxay anfacee dadka uu ka tegay maahane isaga maxay u taraysaa diyaduna sidoo kale waay isaga waxba uma taraysa shaksiyan nabiguna sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi lan yazaala almaru fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofku ka zuuli maayo inuu diintiisu waasacnimo uga jiro in allaale inta uunan dhiig xaaraan ah gelin inta uunan asiibin wuxuu ku jiraa waasacnimo maxaa laga wadaa camalka yar ou samaysanayaa ku filan rajadiisu waa weyn tahay laakiin marka uu dilo qof muslim ah gardarro ku dilo acmaashiisii waa soo cariirsamee ma deeqaysa marka camalkeennii waa yaryahay aaduu u yaryahay haddana hadduu qofkii ku dara ka waran qof muslima inuu xaqdarro ku dilo nacam isagoo camalkiisiiba yaraa ciriiri badan uu galaa nacam waa sahlan tahay in qof la dilo oo maxay qaadanaya hadda daqiiqad ka yar xabaddan la ridaayo farafudaydka ma arkaynoo dadka nacam daqiiqad ka yarow qof dhan oo ku dhimanaa mu'mina nafsadiisa ku go-ay nacam laakiin maxaa adiga mustaqbalkaagu ou noqona allaan ka magan galnay mustaqbal madoow oo aada u fool xun ayaad adduunyada iyo aakhiradaba dhexlaysaa ama si gardarro ah magac diineed ugu dil ama magac kale ugu dil aday kuu taallaa marka alla wuxuu leeyahy man y waman qofkii yaqtul dilo mu'minan mu'min mutacamidan xaal uu yahay midkii uu qasdaayo fajazaa'uhu abaalmarkiisu jahannamu waaye khaalidan xaal uu yahay midkii waarayo fiihaa jahannamo dhexdeeda ku waarayo culimada qaarna waxay yidhahdaan haddii laga towbad in laga towbad aqbalayo waana sida badane khaalidan fiihaa macnaheedu marka muddo dheeroo ku jiraa waayo hadduu doonana ilaahay waa dhaafi karaa waqadiba allaahu alla waa u carooday calayhi korkiisa walacanahu alla waa lacnaday wa acadda lahu wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo cadiiman weynin badan waqadiba allaahu marka waxaa laga qaadanaa ilaahay inuu caroodo uu xanaaqo ficil xun markuu qofka sameeyo alla waa caroona carash carada allana carada bani aadamka ma shabahdo laysa ka milihi shay haddii dilku ou banaystana isaga ada islaamkiiba uba ka baxaaba qof mu'min dilkii haddou banaysto waaba ku gaalooba haddii ta'wiil ou ku banaystase ta'wiilkaa kufriga ka baajinaya ayb masaa-ishaasna masaa'il mashhuur ah waayo cinda ahli lcilmi ayb meeshaan marka alimaamu lbaqawi wuxuu keenay aayaddan waa waciid waciidka ilaahay hadduu qofka u dhaafo ballanka baxye maaha qiso marka wuxuu keenay xukiya ana camra bna cubayd jaa-a ilaa abi camri bni اlcalaa ayuu u yimid abuu camarka qiraa'ada iskale waayo waana luqawi min ahli sunnati min ahli sunna ahaa abuu camar buu u yimid faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal yuklifu llahu wacdahu ilaahay ballantiisa ma ka baxaa faqaala laa maya buu yidhi isaga marka wuxuu qabaa caqiida ku hoos duugan camru bnu cubayd oo ah qofkii dembi weyn ku dhaco kabiiro ku dhaco ee ku dhinto isagoon ka towbad keenin naartou ku waaraa buu aaminsan yahay aayadaha qur-aankana ee naar inuu gelayo sheegay laasim bay ilaahay ku tahay inuu geliyo buu leeyahay naar taasoo wataa marka markaasuu yidhi ilaahay ballanqaadkiisa ma ka baxaa maya ee ilaahay souma dhihin buu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha faqaala lahu abuu camr bnu lcalaa wuxuu ku yidhi min alcujmati utiita warniyow cujmada carabi la-aanta luqada carabiga inaadan aqooninaa lagaaga yimid meeshaasaa lagaa galay ya abaa cuhmaan ina alcaraba carabtu laa tacudu lkhlaafa fi lwaciidi khulfan wadaman wuxuu leeyahay carabtu goodiga qofka uu goodiyey hadduu iska dhaafo ou ka baxo ballanka baxyo kuma tiriso carabta wa inamaa tacuddu ikhlaafa alwacdi bay khulfan wadaman ku tiriyaan wa anshada wuxuu u tiriyey marka wa inii wain awcadtuhu ow wacadtuhu la mukhlifu iicaadii wa munjizu mawcidii anigu wuxuu yidhi haddaan qof u goodiyo ama aan ballan qaado la mukhlifu iicaadii goodigayga mid iska dhaafaan ahayoo ka baxo wa munjizu mawcidii ballantaydana laakiin waa fuliyaa marka wuxuu rabaa inuu yidhi haddaad qof u dhaarato tiraa war haddaad waxaas samayso iska jir waa ku ciqaabayaa wixii buu sameeyey markaasaad tiri war iska bax waa ku cafiye ma waxaa lagu leeyahay ballantii waa ka baxday niyaho ballantii kasoo waa kasoo waa ka baxday ballanka baxyaad samaysay nin dhahaayo maleh bal ammaan waayo oo nin dulqaad badan oo dadka aan ciqaabta kula degdegin waa ammaan laakiin haddaad tiraa nin haddaad waxaasi waxaa samayso abaalmarintaasaad leedahay wixii buu sameeyey abaalmarintii ma siinin maxaa lagugu tirinaa nin wax khiyaanay marka oo ballanti ka baxay marka wuxuu leeyahy adiga niyow goodiga iyo ballantaa iskaga kaa darsan meesha lagaaga yimidna waa luqada carabiga aadan aqoonin waqtigaas hadduu sidaa lahaa ka waran dee carabiyadu ay xoog badnayd waqtigan dee dadka culumanimada sheeganaya iyo kuwa lagu sheegayo oo ay dhici karto aan kala saari karin yacnii laba shay oo yacnii basiid ah aan kala bixi karin yani maxaad u malaynaysaa marka aayaddaa marka macnahaasaa ku jira yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu markii uu rabbi ka waramay qof mu'mina in kama lagu dilayo wixii ka ratib maayey kas in lagu dila marku ka waramay ayaa aayaddan saddexaad waxaa nala barayaa hubsasho intaana inta aan qof la dilin oo aan waa gaal waa gaal aan loo dilin ama gaalnimo aan loo dilin ka hor in la hubsado horta qofkaasi yacnii inuu yacnii xaalkiisa in la hubsado oo aan lagu degdegin markaasi dilka aayaddan marka tahabutkii tabayunkii ayaana lagu barayaa marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii darabtum aada soconaysaan fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa haddaad ku soconaysaan ood jihaad u socotaan ood safar jihaad ku jirtaan fatabayanuu hubsada caddaysta qofkaad dilaysaan hubsada iska hubiya caddaysta walaa taquuluu ha dhihinina liman ha u dhihinina axad alqaa riday ilaykum idinka xaggiina assalama hoggaansan alistislaama qof hoggaansan idiin riday oo kelimaddii islaamka oo inuu hoggaansamay ku dhawaaqay idinku dhawaaqay ayb ama walaa taquuluu liman alqaa ilaykum salaamana waa laba qira oo laba qiraao mutawaatira walaa taquuluu ha u dhihinina liman axad alqaa riday ilaykum idinka xaggiina asalaama salaam idiin riday assalaamu calaykum idin yidhi oo muxuu yidhi marka assalaamu calaykum ashii waa leedahay ayb hadhow marka assalaamu ashaasi waxay taraysa waa ka hadli doonaa ha ku dhihinina lasta mu'minan lasta ma tihid adiga mu'minan mu'min ma tihid adiga mu'min maadan ahaynama ma tihid mu'min ha dhihinina sidaas tabtaguuna xaal aada doonaysaan ood dalbaysaan carada alxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda addunyaa dhoweyd fa cinda allaahi ilaahay agtiisa maqaanimu ayaa ah qanaa'im kahiiratun fara badan baa ah kadalika kaagaas oo kale ayaad kuntum ahaydeen idinkaba iimaankiina waa qarsan jirteen markaad maka joogteenoo waa cabsan jirteen kadalika kaagaas oo kalead kuntum aada ahaydeen min qablu hadda ka hor xaaladdan ka hor min qabli hadihi alxaala famana allaahu allaa galladay calaykum idinka korkiina uu ku galladay allah idiin nicmeeyey oo meelaad islaamkiina ku muujisan kartaan iyo alla idin geeya fatabayanuu haddaba caddaysta in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiiran midkii hoos u og gunteeda hoose ka warqabo aayaddan marka culimmada waxay yidhaahdaan sabab nusuulkeedu waxay ahayd koox asxaabta ka mid ah oo nebigu ilaalo u diray ayaa waxay arkeen iyagoo socdo ayaa qolo meel degan bay ku yimaadeen qoladii marka waa iska carareen dad gaalo ah ayaa ku jiray waa iska carareen kuwaasi nin markaa muslim ahaa oo xoogaa xoolana meesha ku haystay ari iyo meesha watay goosin ari ah watay waa iska waa iska istaagay waana iska joogay markay u yimaadeen buu kusoo dhowaadeen buu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah ama aslamtu lilaahi iyo uu ku yidhi markaasay ku dhufteen waa dileeno waxay is yidhaahdeen ninkan waa ku gabbanayaa kelmaddan runka ma aha markay dileen xoolihiina waa ka soo qaateen nebigay u keeneen nebiga xoolihii waa diiday aayaddaanna marka waa soo degtay aayaddan marka waxaa laga qaadanayaa waxay tahay qofku haddii uu calaamad tusayso islaamnimo haddii lagu arko inaan lagu degdegin oo aan markaa yacni gacan loo qaadin oon la dilin waa in laga haraa laga joogsado ka bacdi markaas haddii uu islaamkii axkaam ahaan u ogol yahay hadduunan u ogolaynay markaa kadib in la fiiriyo laakiin waa inuu kelima kelimaddii islaamka waa inuu ku nabadgalaa laa ilaaha illa allahu haddii uu yidhaahdo waa inuu ku nabadgalaa iyada waxba ma taraysa iyo haddii kun jeer la yidhaahdo waxay u taraysa male iyo qofkaas iyo baabkaasi waa baab kale waay ayb taas marka waxa la diidaya taas waay macnaha marka fatabayanuuna waxay tahay hadduu islaamnimadii ku dhawaaqo ka joogsada idinka wixii kale oo islaamnimadu ay laasimsanayso kadib ka dalbada laakiin isagoo islaamnimadii ku dhawaaqayo waxna aan dib loo sii hubinin haddii hore loo dilo iyadoo adduunya iyo wax lamida la raadinayo taas waay midda marka aayaddu ay diideyso yaa ayuhaa hooya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii darabtum aada soconaysaan fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa dhexdiisa daraba haddii marka fii lagu gudbiyo darabtu fi lardi waa markaad socoto idaa sirta darabtu larda haddaad tiraahdidna darabtu larda waa markaad u socoto xaajo gudasho wa darabtu larda xadiidkii abi saciid waatou ahaa laa yakhrujaani laba qof yaynan bixin yadribaani algaa'ia yadribaani alghaa'ita marka macnuhu waxay tahay iyagoo marka xaajo meelay ku xaajo gutaan u socdo marka labadaa macnaa hadda fiibaa middan ku gudban waa socod iyo safar waxay yidhaahdeen marka aimadu safarku laa mafhu qeydun laa mafhuuma lahu idaa darabtum fii sabiili illaahi macnaha lagama wado haddaydan safar ku jirin oo magaaladiina aada joogtaan waxba ha hubsanina qofkaad doontaan dila sidaas ma laga fahmayo aayaddan laakiin safarka maxaa loo sheegay waa madina in qofka aan la aqoonin waayo ninku markau qalabkii dagaalka wato oo dagaal ou ku jiro oo dhinacyadii ou iska fiirinayo iyo oo uu safar ku socdo waxaa fudud inay wax ka fakadaan ayaa fudud sidaas baa marka ilaahay safarku oo ugu halqabsaday ee safarku maahan in laga wado magaalada markii la joogo ayaan waxba la hubsanin dadkaa layska dilo sidaas maaha macnaha ayb tabayinku marka fi lxadari wa fi safari labadaba waa layska rabaa waana waajib wadikru safari fi laayati kharaja makhraja alghaalib waayo marka dagaal ee la aadayo sida badan waa la baxa safar magaalo dhexdeed badanaa ma ka dhaco haddaad marka ilaahay jidkiisa ku soconaysaan fatabayanuu caddaysta qiraa'ada xamse iyo waxay leedahay fatahabatuu abu cubeyd wuxuu yidhi fatabayanuudaa xeel dheer fatabayanuu maxaa laga wada caddaysta tabayinku waxbaa kuu caddaanayo fatahabatuuna hubsada waay waxaa laga yaabaa inaad ka joogsato hubsato waxna kuu caddaa waaya waa dhacdaa laakiin tabayinku isaga waxbaaba kuugu caddaanayo saas darteed marka isagaa xeel dheero intay wax idinkaga caddaadaan suga ayb marka fatabayanuu macnaheeda ay ta'amaluu waxaa laga wadaa fiirfiiriya ayb ta'amul sameeya alimaamu abari wuxuu yihi fata'anaw yani kaadsada fii qatli man ashkala calaykum amruhu qofka shaki ou idinka galo arrinkiisa war qofkaani kii la dilaayay miyaa armaunan ahayn amau muslim yahay amau gaal yahay wax lagu dila ma keensaday armaunan keensanin qofkii shani shanigiisu ou idinka ishkaal galo falam taclamuu xaqiiqata islaamihi oo aydnan ogaanin islaamkiisa dhabnimadiisa walaa kufrihi gaalnimadiisana aydnan ogeyn walaa tacjaluu tartiibsada hana degdeginina fataqtuluu aada dishaan markaas man iltabasa calaykum amruhu qofkaa shakigu idinka galay arrinkiisu aada dishaan ha yeelina sidaas walaa tataqadamuu calaa qatli axadin qof dilkiisna ha ku hore horaha u gelinina ilaa calaa ilaa ilaa alaa ilaa calaa qatlin ilaa calaa qatli man calimtumuuhu yaqiinan ilaa inaad dilaysaan maahane qof aada ogaateen yaqiin ah u ogaateen xarban lakum idinku inuu xarbi idin yahay ayb welilaahi alla ou u yahay xarbi iyo col welirasuulihi ou u yahay marka wuxuu leeyahay ayadda macnaheeda tabayinku marka xaqiiqsada waay ilaa aada ka hubsataan qofku inuu idinkana xarbi idin yahay alle rasuulna xarbi u yahay ha u dhaqaaqinina ha dilinina marka hadduu qofku gaalnimaa lagu ogaa laba xaalad waayo marka qofka gaalnimo ayaa lagu ogaayo dhul xarbi ayaa laga dagaalamaa dadkaas meeshaas joogo waa un dad un gaalo ah markaas qof ka mida marka wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah intaan la dilin ka hor waa looga joogsanaa marka kadib adiga xaqiiji markaa inuu run u yidhi inaanu u dhihin salaadii axkaamtii inuu ogol yahay iyo bal dib u feeri markaasna qofka kale wuxuu noqon karaa qof muslimnimo lagu ogaa diintii ma ka baxayoo ma ridoobay mase ma ridoobinaa warku ka joogaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan waa marka asalku shaygu wuxuu ahaa jirayoo baaqi ku yahay waa inaad marka waxa ka naqlin karo oo yacni asalkaas hore waxaa looga tegi karaa yaqiin wax loo hubo waa inay noqdaan walidaalika abu xayaan wuxuu leeyahay ta'wiil daciifa qof laguma dili karo ta'wiil daciif ah qof in lagu dilaa ma bannaana waxaa jirta marka arrin ay cumar laga wariyo uu leeyahay alkhaطa'u fi اlcafwi khayru min alkhaطa'i fi اlcuquubati in lagu gafo cafiska iyo in ciqaabta lagu gafo waxaa khayr roon oo dhib yar in lagu gafo cafiska qofkaani dilow mudnaa shaki baa kaa galay faraha ka qaaday waa fakaday dembiga kaa soo gaaraya meeshaas haddiiba dembi kaa soo gaarayaa ka fudud qof aadan hubin intaad disho hadhow muslim ou noqdo hadhow ma soo nooley kartaa qofkii adiga ma soo nooley karti walidaalika marka ixtimaal lagu dhaafi karo oo islaamnimadiisa hadduu jiro waa inaan lagu aan hore hore loogu soconin oo aan lagu dhiirinin ayb marka hadduu muslim ahaana wuxuu uga baxay waa inay yaqiin tahay hadduu gaal ahaa oo kelimatul islaam ku dhawaaqana kelmaddaas marka waa inay siinayso in laga joogsado ayb wixii ka dambeeya markaas kadib hala su-aalo walidalika alimaamu albagawi meeshaan yani wuxuu tilmaamay macno sidaas oo kale uu tilmaamay idaa ra-a alguzaatu ha wuxuu yidhi dadka duulaya hadday arkaan fii beledin magaalo hadday ku arkaan ow qaryatin ama tuulo ay ku arkaan shicaara alislaam calaamad islaam masaajid oo kale ay ku arkaan masaajidiyay ku arkaan dadkiiay waxay ka aadaanaa laga maqlaa bannaanka yacni calan ah wamaa ilaa dalika shicaara alislaami hadday ku arkaan fa calayhim an yakufuu canhum waxaa waajib ku ah buu yidhi inay ka joogsadaan fa ina anabiya sal ll l slam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa ghasaa qowman qolo hadduu ku duulaayo fa in samica aadaanan hadduu aadaan ka maqlo kafa canhum waa ka joogsanaya wain lam yasmac hadduunan aadaan ka maqlinna agaara calayhim waa ku duuli jiray sidaasuu tilmaamay waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa wixi islaamnimaba tusi karo assalaamu calaykumta maxaa hadda halkan loo keenay islaamnimay tusee waayo marka uu assalaamu calaykum markuu yidhaa oo aliftii iyo laamtii meesha uu keeno assalaam maxaa laga wadaa waa ismun min asmaa illaahi sow maa magac magacyada ilaahay ka mida qofkaani marka magac magacyada alla kamida ayuu ogol yahay macnaheeda marka waxaa ka dhadhami kara meeshaas war qofkan inuu rabbi u hoggaansan yahay halaga yaabaa waa dhici kartaa marka inta aadan dilin assalaamu calaykum markuu yidhaha intaad ka radiso hubi islaamnimadiisa marka ilaa markaad disho kadib wax ma hubin kartide ayib waxaa kaloo iyadana khaalid qisadiisii saba'naa saba'naa nimankii yidhi waxay xataa kuwaas aqoon waayeen waxa lagu islaamo ay gara waayeen markaasay saba'na saba'na waxay maqli jireen nebigii asaab asxaabtiisoo nebigoo saabic la dhaho qofkii muslimaba saabic baa la dhihi jiray markaasay saba'naa saba'naa dheheen yani waa muslinnay waa muslinnay waayo macnaheeda khaalid marka waa laayey waatii nebiga uu yidhi allahuma inii abra-u ilayka mima sanaca khaalidun nebigu waa ka beri noqday diyadoodiina waa bixiyey saba'naa baa lagu sugay marka islaamnimadooda ereygaas aslamtu lilaahi baa la mida iyadana waxaan aad ula yaabay marka laba qolo aad la yaab ulen qola iyaga waxay tahay waxay leeyihiin waxa magaaladan ku yaalay laga adimaya ashhadu an laa ilaaha illa allahda ay ka yeerayso dadka ka adimaya waaba gaalo oo muslimiin maaha limaadaa uu muslim ku noqo waayey adiga ninkan muwaadinka maa taqaanaa islaamnimadiisii maxaa ka jiro maya islaam ma ahan sababta maxay tahay baraa-o kama qaadanin mushrikiinta oo adigiiba waa ku dhex nooshahay hadda waa joogtaa meeshaane waana la shaqaysataa waa la nooshahay yani waxa aada adiga muslim ku noqotay isaga ku noqon waayey maxay tahay maba taqaanid qofkan kelmaddan uu ku dhawaaqayo ashhadu an laa ilaaha ila allah uu dhahayo qof aadan hore u aqoonin baraa-o in laga waayey iyo in kale aadan ogeyn adiga waxba aadan ka aqoonin maanta un aada aragtay muuqaalkiisii inaad uga kaaftoomi inaad yacni islaamnimadiisa laa ilaaha illa allahuda aada ku sugi weyso maxay noqonaya marka nacam daad marka su-aasho wuxuu ku leeyahay may isagii wax shirki a miyuu ninkan ku dhex jiraa mayuu ku leeyahay hadduu raba yownan ku jirin haye maxaad ku haysaa may mushrikiintiiba baraa-o kama qaadanin see ku ogaatay adiga inuunan baraa-o ka qaadanin maba taqaanidba ninkaane may waa hubsanaa buu ku leeyahay waa waa iska hubinaa ee maxaad hubinaya ninkaan asal muslimowba ahaadeen waxaad adiga muslim ku noqotay oo isaga uu ku noqon waayey maxay tahay kadib marka haddaad u dhaba gasho waxay noqonaya arrintu hal arrin bis kooxda ninkan kuma jira waayo macnaheedu koox gaar ahoo amiir gaara lahoo yacni nin gaar oo kutubo qorqoray oo isaga markaas kutubihiisa keliya un la akhristo oo yacni tafsiirkii iyo xadiidkii iyo fiqhigii iyo midna akhrisan maayaan afkaaraha ninkaas qoray keliya jamaacada loo akriyaa qoladaa marka ninkan marka beecan laga qaadin dadkaasuunan ku jirin bis a wax lagu gaalaysiinayo muslimiinta waayo wax kale ma hayn maya wuxuu ku le xukunka daaquudka iyo annaga alxukm bigayri maa anzala allah iyaan diidannahay iyo dawaaqiidda waa waaba kula diidannahay maalin walba soo waxaan ka hadlayna maaha ilaaha loo xugun tagay iyo waa adu adiga marka waxa aada yacni ku noqotay muslim dadkan ku noqon waayeen hal mid keliyaan u jeednaa oo un ah kooxdaadaad u taqaanaa muslimiin wixii kasoo harana uma taqaanid marka aadaankan la addimaayey iyo calaamadahan islaamka iyo dadkan soomaye iyo kulluhu marka adig weligeedna ma jirin khawaarij anuu xagga iga dhig dadka muslimiinta ah wax noocaas culumo ku dhaqantay qaabkaas ma hayno culimada islaamka waa la yaqaanaa weligood dadka muslimiintay ku dhex jiri jireen alimaam ibnu taymiya imaam nawowi ibnu xajar alcasqalaani kuwii ka horreeyey yacni saxaabadii ka bilaaw ilaa iyo culimada aan la yaqaano naqaano oon kutubahooda akrinayno weli ma hayno mujtamac dhul islaam ku nool mujtamaca muslimiinta waa wada gaalo annaka keliya muslimka ah wax dhahaayo kooxahan aan ahayn ma hayno qola kuwaas waayo marka waxaan calaamaadkan islaamka iyo waxay u yaqaanaan male ayagana qolada labaadna waxay tahay qolo iyaguna yacni ummadda inteeda kale jaahiliyay ku jirtaa bay aaminsan yihiin jaahiliyay maanta dhanka hadlayan jaahiliyadu waa mutlaq iyo muqayad jaahiliyadii mutlaqa ahayd waa dhammaatay ogaada sidaas aljaahiliya almutlaqa bicada nebigay ku dhammaatay waayo nebiga markii lasoo saaray kadib zamankii jaahiliyadaee mutlaqa ahaa meeshaasu ku idlaaday laakiin jaahiliye muqayada waa jiri kartaa oo qofku hadduu macsi sameeyo jaahiliya waa wuu ku jiraa almacaasi min umuuri aljaahiliya waa la dhihi karaa laakiin qofka isagoo muslim ah ayaa waxaa ku kulmi karto khasla min khisaali aljaahiliya iyo iimaanka waa kulmi karaan abu ther markii uu yidhi yabnata sawd yabna sawdaa ninba wuxuu ku yidhi war midkii hooyadiis madoobeedow markaasuu nebiga yidhi acayartahu biummihi hooyadii miyaad ku caysay innaka mru'un fiika jaahiliya aduu waxaa tahay buu yidhi nin jaahiliye ay ku sugan tahay haddana abu ther ma gaaloobin diintiina ugama bixin arrintaa iyada sooma arkaysa marka dad waxaa jira iyana ku dhahayo jaahiliye ummaddan oo dhan ku wada jiraan innaga markana laga reebay le waa koox ayagana nacam kuwan meelaha hadda jimco walba wax soo dhiga waa hadba jimco walba waxbay soo dhigaan nacam haddaad u fiirsato marka jaahiliyadii calaa xasabi dannihim jaahiliyada maxay dadka uga saarayaan maxaa looga baxaa jaahiliyada calaa xaddi qowlihim markaan u qabano waxaan la yaabay jaahiliyadiibaa waxaa looga baxaa bay leeyihin kutub fikri ah maanta dhan wuxuu akrinaa kitaabo fikri ah oo lixdan iyo dhowrkii yani ama konton iyo xoogaagii dad markaa yacnii yani kontonkii boqol sano ma dhamma lixdan iyo xoogaagii wadaad marka yacnii meelaha dhintay kitaabo fikriya ou qoray oo duruuftii ou markaas isagu ku jiray iyo wixii uu islahaa waa cabiri kartaa iyo cabiray ee aqoon dheeraadana aan diinkii u lahayn isagu laakiin sidou islahaa un waxyaabihii la toosnaa un fikir ahaan u qoray kaasaa dadka loo akrinaya awel marka isagoo kitaab yaraan arki jirneed macaalim fi dariiq hadda waxaa la yidhi shuruuxu macaalim fi dariiq nin marka xabsiga uga qaatayoo toos sanad toos ah haysto oo xabsiga uga qaataa sharxayaa la yidhi afkaarana looga saaraa jaahiliyadu waayahay jaahiliyadu maa qur-aankii iyo sunnadii nebiga maa dadka miyaa looga saari waayey dadka noocaasa ma arkaysid ayagoo bukhaari akrinaayo muslim ayagoo akrinaa masaajid ku akrinaa ma leh tirmidi abu daawuud nasaa ibnu maaja ma leh tafsiir meel inta lagu bilaabo lagu dhameeya male macaalim fi dariiqay ag taagan yihiin iyo jaahiliyat alqarni alcishriin iyo musalaxaat alarbaca iyo almusalaxaat alarbaca iyo bis afkaarahaani waxna waa ka saxsanaa karaan waxna waa ka qaldanaa karaan ana hadda kitaabka qiimeyn maaha inaan hadda kitaabkii qiimeyn ku sameynayo laakiin mas'aladan weyn ee kufri iyo iimaan jaahiliyo noqotay mujtamac baa la rabaa in jaahiliye laga saaro kitaab marka dhowr safxadood oo konton safxadan dadka oo lixdameeyadii la qoraan jaahiliyad uga saaraa maxay tahay marka dadka koox in la geliyaa la rabaa maahane jaahiliyad haddii la yska saaraayo qur-aanka ilaahay waa kaan qur-aanka ilaahay hala akriyo tafaasiirtii yani waa badan yihiin meeshaas yani qur-aankii siday saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin u fahmeen a'imadii islaamka u fahmeen sunnadii nebiga axaadiidta rasuulka hala akriyo fiqhigii a'immatul islaam ay kala soo baxeen qur-aanka iyo sunnada hala akriyo dadka yani diinka sidaa ha lagu baro haddii waxyaabo soo cusboonaado ay jiraan mowqifka laga qaadanayana ninkii kitaabka iyo sunnada iyo fiqiga yaqaanaa la weydiina lianna fasaluu ahla dikri asaga waay laakiin qof uun yani kutub fikri rogrogo nin walbaa sidii ay la tahayba wax u qoraa marka iyagana marka waxaan dhihi lahayn jaahiliya haddaad dhab idinka tood dadka ka saaraysaan war ummadda tafsiir bal u akriya halla arkasaa tafsiirka u akrinaysaan walaa taquuluu ha dhihinina liman haku hau dhihinina alqaa riday ilaykum idinka xaggiina assalaama salaam idiin riday oo ama assalaamu calaykum yidhi assalaama haddii la yidhaahdana istislaam allaan isu dhiibay saa idiin muujiyey ha dhihinina lasta mu'minan mu'min ma tihid tabtaguuna xaal aada dalbaysaan carada alxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda addunyaa ee dhowey fa cindallahi ilaahay agtiisa maqaanimu ayaa ah hanaa-im ayaa ilaahay agtiisa kahiiran u fara badan war qof gar waxaa la leeyahay qof gardaraha u dilinine haddaad hanaa-im iyo xoolo rabtaan ilaahay meel kaleoo idinka siinaya waa ballanqaad waayo marka midaan kadalika kaagaas oo kalaad kuntum aada ahaydeen min qablu min qabli haadaa kan ka hor laba tafsiir baa ku jirto kadalika kuntum macnaha iimaankiinaad qari jirteen sida kuwaan ay uqarina ay u qarinayaan iyaguna iimaankooda marka idinkaba ma jeclayn in la idin dilo iyagana ha dilinina hubsada tafsiirka labaad ibnu zayd ayaa wato kadalika kuntum macnaha kafara sidaadaasoo kalead waxaad u ahaydeen idinka laftiina gaalaad ahaa jirteen famana allaahu calaykum allaa dushiina galladay bian aslamtum islaamkuu ilaahay idin waafajiyey fatabayanuu haddana waa lagu celiyeyoo caddaysta oo wax hubsada ha iska dilinina wax in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiiran mid baatin ogoo hoos u og ahar marka waxaa jira bacdi tafaasiir meelahan ay dhici karta inay ku sheegaan oo nin sidaasoo kale intuu qof muslima kas u dilay ayaa dhulkii aqbali waayey waa la duugaa markaasuu bannaanka usoo baxaa waa la duugaa waa soo baxaa haddana waa la duugaa haddana meydkiisii bannaankaa lagu arkaa rasuulkay u sheegeen markaasuu nebigu sal ll l slam uu yidhi ina alarda lataqbalu dhulku waxay aqbalaysaa buu yidhi qofkan ka daran yani ina alarda lataqbalu man huwa sharu minhu qofka shar badana dhulku aqbalaaye walaakina allaha araada laakiin alla wuxuu doonay an yuriyakum inuu idin tuso xurmata dami lmuslim qof muslim dhiiggiisa xurmadii inuu idin tuso ayuu alle doonay oo arrintan uu idinku tusaa ibnu maajahana xadiidkaas warinayo oo fii sunanihi buu wariyey marka haddii aayaddan tafsiirkeeda lagu sheegana de isaga ibnu maajaha baa xadiid ahaan uu ugu sugan yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih